wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska maamulka somalilan ismaan erdo cali yuusuf ayaa dhagax dhigay dhismaha iyo diyaatirka dugsiga hoyga degmada sadhexley munaasabada dhagaxdhigga dugsiga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka somalilan maamulka degmada sadhexley iyo marti sharaf kale injineer maxamed cabdi hariye maayirka degmada sadhexley ayaa ka warbixiyey dhismaha xaruntaana waxaanu joognaa munaasabadii maxay ahayd ta dhagaxdhigga iyo wareejinta iskuulka boodhanka maxay ahayd taga iskuulkii hore agoomaha oo alla khayr ha siiyee maxay ahayd ta hay-addii iyo sheekh maxamed caligeedii iyo intii kusoo tabacdayba ay maanta garteen in looga faa'iidaysto maxay ahayd ta dadku ka faa'idaystaan kuna wareejiyaan xukuumadda maxay ahayd ta wadajir iyo waxqabad
ismaaciil ducali yuusuf wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjoogaha munaasabadda ayaa lakooda ka hadlay ahmiyadda dhismaha dugsigan
iskuulkan waxaynuu samaynay markii hore agoomaha miyiga o dhan baa loogu talagalay waxalaali waxa miyiga oo dhan agoomahooda ayaa loogu talagalay buura baa laga keeni jiray meel baa laga keeni jiray dugsigii iga guddoon maanta waana ka wada shaqaynayna hadii ilahay ka dhigo insha allah khayr badana way kugu ogi
mar labaad waxaanu u mahadnaqaynaa maanta sheekh maxamed cali geedi oo runtii dugsiga aynu joogno ee taabka badan ka muuqdo dhulka badanee riseefka ee ku habboon waxbarashada hoyga weliba ah inuu maanta wasaaraddii waxbarashada ku wareejiyo runtii karaamo iyo sharaf bay inoo tahay dhammaanteen isagana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka adigii hay-addaadii qarni afriiqiyaba allaha idinku daro xogta waxbarashada degmada salexley wasiir haddii aan kaa siiyo xog degmada salexley waxaa ka furan sagaal iyo toban iskuul oo hoose dhexe iyo hal dugsi sare iyo hal dugsi oo waxbarashada dadban ah waxaa ka howlgala shan iyo sagaashan macallin oo shan iyo konton ka midihi ay gunnaysan yihiin afartan ka midna aanay aanay gunnaysnayn dhismaha dugsiga hoyga degmada salexley ee la dhagax dhigay ayaa xarun waxbarasho iyo mid hoyba u noqon doono ardayda agoonta iyo kuwa danta yar ee ku nool degmadaasi